tababar kun weyn oo kaga badan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wasaaradda biyada iyo isbedelka cimilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba uu iska saabsanayay dhibaatooyinka lagu dhaxlo qashinka ama nadaafad darada iyo sidii lainku wacyigeli lahay bulshada koonfur galbeed welibana tababarka ku faa'iidaysaday aana ku mid ay shaqaalo wasaaradda biyada shaqawadaag iyooyinga xubno ku dareera maamulka degmada baydhaba iyo hano kale oo laha kuxulay ururada bulshada rayidka ee magaalada baydhaba ku-qaybgalyaalka tababarka iyo lansharaxi cudurada ku dhalada koran qashanka xiliyada roobka iyo sida wacyigelin yoon ka sameeyay lahaayeen bulshada weliba saasaatow la baray ku-qaybgalyaalka tababarka sida reedlan ku faa'iidaysado korwalyaabo la isticmaalay beddelkii inta laisku tuuro lahaya sidiiyo sharaxena haana ku mid a dadkii ku-qaybgaaday tababarka
maalintii oo nagaalbaanreedinkaoosoo management-ka ee eedan kufaahidnin nadaafada kusheekeeray nadaafadana iimaanka mustaqbalay haddii wadankan nadiifisan unidantaana ka jarta wadamada horumareen way kuwahaan qashanka lagu dhoodahay wale oo markaasay ka dhibaayaan bulshada dhibaatadan kuhaysta haddana kuree wadanka horumaradeeda wacyigelin badanana nasii weyn wacyigelin badana dasiyaana eedan mahadsantalena wasaaradda oo
weliba geegta toose aan ku faa'iidnay training oo wasaaradda bayada isbedelka cimilada ala qaabaday haduuna nool horumarin deegaanka dalo una dhalinyarada naafado degmada baydhaba taasoona ku faa'iidaysadaan wadanka baraay west management siyo sababida oo masaga oo kale isku horumarin garaynahaay iyo meelahay isku ku barani may baranay dhibaatada wasaga leey iyo wasaga cudurada ku dhaladaay oo kumid in shabanbiyoodkii iyo respiratory diseaseska oo kale ku dhaladayan skin infectionka skin diseaseska ku dhaladayan oo kale barani saas waxaa weliba baranay sidii oo manage garay lahaay iyo dhibaatada xeerka kuteyga deegaanka wasawawida meelahay wasareed wareerta oo xeerka dhibaata maxaan iyo qaybadeegeysidaas bulshadiisiina fahamsanta oo wacysha iyo until mobilization suurgana bulshada wacyigelina taasoo ka waxaan hulay meelaha wacyigelin noocasoo kale dhawaada soo deegaani iyo haddana siyo na horjeedna oo na arkayna wasaaradda ninka dhiirigeliyaasa dareynayna oo na ku baranayna dibkuata markale taas oo kale dibku aad bargeedka in meel eraayso wasada qaabka deegaanka hata la manage gareehaya inoo meel eraayso sifeed oo kale la manage gareeyko bulshadana meel eraayso fariintaas ona sii gudbina in dib maamulsha deegi karo mise dib ma isticmaalo karo waxyaaba balastic oo kale balastic waxyaaba dibka ma isticmaalo korto oo kale tusaale hata litarka oo kale waliba ogaanaya in oxiliyadii hore in dilada u dhama oo isku tuur laakiin saliida kashubadaas walbaba kashubadaas malabka kashubadaas faa'iido badan bulshada lay matasaro uma ka dhisuga korto derbiya isku kureedisuga korto taasna geedka wasaaradda meelaha kuma hadlagaan iyo walbana lagu tilmaantay ka dambeyntii agaasimihii guud ee wasaaradda bayada iyo isbedelka cimilada dowlad goboleedka koonfur galbeed aadan cabdulaahi isaaq oo ku hadalay tababarka iyo weliba use ku sheekayay ahmiyadda tababarka iyo weliba waryaabo xilligan ha ka beegaya iskuuna ku warqabna magaalada baydhabo ama guud ahaan magaalooyinka maybaleynaha wada dhibaatiyatan qabaanaha wasaqda qof kasta guriga isku hagaajiya laakiin wayba qashinka ku tuuray bannaankii waa siduuna caadiyan ogsoona hordhaameyba jira jirta inaan qashinka madilaha aruuri guda la qodan jiray gudkaas samay laraaiso laka gubi jira tiyeeda haddaa timadiina waa dabcan waa isku dhaafiyo roobkii dhibaatada badan ayaa hadda socda saas awdeed marka mayga waxaan garnay in dadkii shaqa ku lahaayay degmadii iyo tiimkii wasaaradda shaqada ku lahaayeen oo holas daily activitiesaan qabadaayeen in la si aqoon kororsi si aqoontoona koron qaadan lahayn walbadana ku fahmi lahayn maadaama dadkana ay iska jiraan waa qaar aan maraatik ahaan kasaama xilliga hadda gacanta kala jiraan iyo dadkii aan akhrisaday marka wasaaradda mayba diyaarinaysaa intii ku saacida gruubyadaasaytii sidii aan fahmi lahaayeen ama iyo aragtidii oon ka beeri lahayn shacabka oo xoogaan ku hayna dhibaatadiisleeyay wasaqda sidiisii bogsantiin wasaq walwalba ku yihiin caafimaadka mid iyo ka kooya meelaraas deegaankii magrom midba ku dhalada koraha dhibaato ee ta inay cayayaankii qashinkii wasaqi meeli ka dhaladaan oo masi walbas meelaa u bahayaano sida dhibaatagi jeysan taaba banbaanta ka hortag marka xilli mayn rognaha in la sameeyo wacyigelin dadkeena nagadaan aanu fahmi karo sidii ku nagada lahay dhibaatadaas si wanaagsan korseeda lahay wlmebaan ku iibsanay caafimaadka deegaan ahaan iyo dad ahaanba xayawaankii meba isticmaale qashinkii melolahayd laxkatoori baacyihii laba meybaan baahanyahin qalab ladhaka meel xaafid walba tumankii xaafadooda ama tumankii guriba meellandhaka wasaaradda bayadda iyo isbedelka cimilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba markaasi iyo wadday muddooyinkan danba sidii bulshada koonfur galbeed lanku wacyigelii lahaya arrimaha isbedelka cimilada isla markaasayna lan ilaali lahay badqabka dadka iyo deegaanka